waxaan rabaa marka ugu horraysa inaan idinsoo gaarsiiyo salaan aan ka wado madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi guudlaawe oo ii soo wakiishay inaan maanta halkan idinkala soo qayb galo iguna yidhi ehelka iyo qaraabada reer caadley salaan iga gaarsii waxaan rajayaa inaad iga guddoontiin salaantaas salaantaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo kaalin ka geysatay isbitaalkan xoog iyo xandho iyo caqli iyo talo qof kastaoo ka geysatay ayaan u mahad celinayaa hortiinna waxaana ilaahay subxaana watacaala uga baryayaa inuu miisaankooda xasanaadka u saaro maanta waxaan ognahay wax wax la qabto waxa ugu waajibsan maanta waa isbitaal maanta waxaan ognahay deegaanadeenna masaajidda aadaa loo dhisay wax la waqfo oo ilaahay loogu dhowaado oo lagu cibaadaysto waxa ugu weyn maanta waa isbitaal iyo caafimaadka inaan ka shaqayno waa ku mahadsan yihiin markii intii ku dadaashay intii ku dadaashay aad iyo aaday u mahadsan yihiin wasaaradda caafimaadka uu nagala jooga wasiiru dowla wuxuu ballan qaaday shaqaalihii iyo daawadii iyo qalabkiiba wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabeella keenayso isbitaalka nasiib uu leeyahay wuxuu ku soo aadiyey mashruuc aada u ballaaran oo damal caafimaad la yidhaahdo oo gobolka shabeellada dhexe kaliya boqol xarumood ku dhowaad oo caafimaad laga hirgelinaayo ayuu isbitaalkan ka mid yahay